بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo saddex iyo soddonaad ee suuratu aali cimraan ilaahay waxau ihi subxaanah wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajannati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin allah waxau ihi subxaanah wasaaricuu u degdega oo u kala dheereeya ilaa makfiratin dembi dhaaf dembi dhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday iyo wa jannatin janno u degdega oo u dheereeya jannadaasoo carduhaa ballaadhkeedu u ahaaday alsamaawaatu waalardu ay ka cardi asamaawaati waalardi samooyinka iyo dhulalka ballaadhkooda oo kale u yahay ballaadhkeedu jannada ballaadhkaasi lahoo uciddat loo diyaargareeyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsooda man haa-ulaa'i almuttaquun muttaqiintaasi waa ayo sifaadkoodu se waa maxay waa kuwan aladiina muttaqiintaasoo yunfiquuna marka aladiina waxaynu ku sifaynay lilmuttaqiina amaba waxaad ku nasbinaysaa ficil lasoo qadaro oo acnii waxaan u jeedaa aladiina yunfiquun laakiin sidii kuwii hore ina soo maray in rafco la icraabo oo khabar mubtadihiisi maxduuf yahay laga dhigo hum ladiina ma fiicna waayo waxaa ka dambaysa walkaadimiina iyo walcaafiina oo mansuub ah markaa nasbo ama jer unbaa ku fiican ee rafcadu kuma munaasab aha allah waxau ihi markaa aladiina muttaqiintaasoo waa tilmaamihiie yunfiquuna bixinaya xoolahooda fi saraa'i xaaladda nimcada iyo barwaaqada ay ku jiraan iyo wadaraa xaaladda ay dhibaatada ku jiraan labada xaaladoodba wax bixinaya fi lcusri walyusri waalkaadimiina waa kuwa qarsanaya muttaqiintu alghayda cadhadooda waa kuwa qarsanaya ma cadhoodaan ma aho way cadhoodaan laakiin waa qarsanayaan iyo waalcaafiina kuwa cafiye weeyaan ee saamaxa cani innaasi dadkana iska saamaxee cafiya een waxay ku sameeyaan waxba u qabane iska dhaafa wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala kuwa samafalana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay waaladiina waa kuwa muttaqiintu idaa facaluu marka ay sameeyaan faaxishatan dembi fool xun aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda dakaruullah ilaahay xasuusta oo faaxishatan waa dunuubta aadka u foosha xun leh sida zinada iyo liwaadka iyo wixii la halmaala aw dalamuu anfusahumna waa dunuubtii kale marka macnuhu waxa weeyi waa kuwa markay dunuub sameeyaan ama dunuubta aadka u foosha xun ee kabaa'irta ha noqoto ama dunuubta kale sakaa'irta ha noqoto noocay doonte waa kuwa markay dembaabaan dakarullah ilaahay xasuusta qalbigooda alla ku xasuusta oo dabeed faistakfaruu lidunuubihim xusuustaasi maxay dhaxalsiinaysaa markaaba toobadkeen iyo istikfaar oo fastakfaruu dabadeed dhaafid weydiista allaha alle lidunuubihim dembiyadooda oo istakfara yacni waxay nasbinaysaa lafduljalaalaha lasoo qadarayay faistakfaru llaha waa mansuubun cala atacdiim baa la yidhaha min baabi aladab oo mafcuul la odhan maayo ta'aduban maca allah markaa faistakfaru llaha ilaahay ayay dhaafis u weydiistaan lidunuubihim dembiyadooda inuu ka dhaafo ayay allah weydiistaan waman yakfiru dunuuba ila allah waman yakfiru yaa dhaafa addunuuba dembiyada ila allahu alla mooye yaa dhaafa laa axad waa istifhaam inkaariyaho bimacna nafyi ah istifaamta inkaarigii waxay la mid tahay macnaheedu waa nafyi oo iminka macnuhu waxa uu yahay laa yakfiru dunuuba ila allahu alla mooye axad dembi dhaafaa ma jiro waa khasaa'ista iyo xuquuqda ilaahay la gaarka yahay makfirat dunuub ama dembi dhaafistu allah waxa uu yihi walam yusiruu walam yusiruu waxa kuugu bannaan jumlada horta waman yakfiru dunuuba ila allah waa jumla muctarida soo kala dhex gashay labadan jumle ee fastakfaruu lidunuubihim iyo walam yusiruu oo way wada socdaan laakiin jumladaasaa soo kala dhex dhacday marka walam yusiruuda ama jumladaa hore ku cadaf fastakfaruu lidunuubihim oo waxaad tidhaahdaa waa kuwa markay dembaabaan alla xasuusta ee fastakfaruu lidunuubihim ilaahay dembi dhaaf weydiista oo walam yusiruu aan ku daa'imin calaa maa facaluu waxay sameeyeen ee dembi ah wahum yaclamuuna iyagoo garanaya inay dembaabeen aan sii daa'imin ee markaaba ka fuqee faraha ka qaada ama waxaad ka xaalaysaa waawiljamaacaha fastakfaruuda oo wowda waawulxaal ka dhig caaifaha ka dhigi markaana waxay noqonaysaa fastakfaruu lidunuubihim waa kuwa dembiyadooda ilaahay dhaafid u weydiista walxaal bay dembi dhaaf weydiistaan lam yusiruu aanay daa'imin calaa maa kii facaluu ay sameeyeen ee dembiga ahaa walxaal baanay daa'imin waxaad ka sii xaalaysaa waawulxaal tanna waawuljamaacaha lam yusiruuda oo macnaha waxaanay dembiga daa'imin walxaal hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan waxay ku dhaceen dembi inuu yahay allah waxa uu ihi ulaa'ika kuwaas lasoo sheegay ay ilmutasifuuna bimaa dukir waxaa lasoo xusay kuwa ku sifoobee ku tilmaaman jazaauhum abaalmarintoodu makfiratun dembi dhaaf weeyi dembi dhaafkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa jannaatun jannooyin jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan webiyaashii suuratu moxamed lagu sheegay ee caanaha lahaa ee malabka lahaa ee biyaha lahaa ee khamrada lahaa nooc walba khaalidiina xaal ay ku waarayaan jazaauhum damiirkeeda ka xaalee khaalidiinada oo abaalmarintoodu waxay dembi dhaaf tahay iyo janno khaalidiina xaal ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ku waaraya wa nicma waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal fala abaalkooda ayaa ugu wanaagsan ay ajruhum almaqsuusu bilmadxi ajruhum haada waxaa ammaanta lagu googoynaya e lagu gaar yeelayaa waa abaalkaa caamiliinta camalka saalixa ah samaysay haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay maa yajibu cala almu'miniina mima yunjiihim min annaari wayudkhiluhum aljanna waxaa mu'miniinta munaasabka ee ku waajibay oo ah waxa naarna ka badbaadinaya jannana u suurtogelinaya ay ku dhaxlayaan oo ah dee sifaadka iyo tilmaamaha la sheegay oo intaa waxaa ka dambaysa tacdaadu sifaati ahli ljanna ilaahay markuu tilmaamay jannada ballaadhka iyo sifadaa leh in loo diyaargareeyey mutaqiinta ayaa mutaqiinta sifaadkoodii la tiriyoo la tilmaamay oo waxaa ka mid a sifaadka mutaqiinta aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa waxaad garanaysaa waxa sifaadkii jannada lagu mudanayay infaaq loogu soo hormariyey muhimadda uu leeyahay maalka in la bixiyaa darteed wax sahlan ma aha in maal la bixiyo weliba alle dartii loo bixiyo waxaa laga yaabaa ruuxa inay u fududaato min baabi alriyaai waasumca istus iyo ismaqashiin xoolaha u bixi oo goobaha caamkaa marka la ysugu yimaado ruuxu waxa suurowda inuu is yidhaahdo dadka ha ka hadhin oo hebel baa bixiye ha lagu yidhaahdo ama hebel wax muu bixin yaan lagu odhan laakiin arrinta culusi waxa weeyi adoo xoolahaaga ilaahay mooye axad kale aan waxba kaga doonayn oon kaga dalbanayn ilaahay dartii inaad u hurto weliba sadaqatu siri iyadoo adiga iyo alluuni aad isogtihiin oo cid kale aanad marag iyo markhaati uga dhigin arrin sahlan maaha waa arrin weyn oo ruuxa la waafajiyo janno iyo makfiro uu ku helaayo waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi ina sadaqata siri tudfiu gadaba rabbi tabaaraka wa tacaala yacni sadaqada hoos wax loo bixiyaa waxay baktiisaa oo ay demisaa cadhada ilaahay subxaanahu wa tacaala wasadaqatu tudfiu lkhatii'a kamaa yudfiu lmaau nnaar sida xadiidka kale ku ansaxday sadaqadu waxay dembiga u demisaa oy u baktiisaa sida biyuhu dabka marka lagu shubo ay u baktiiyaan marka waxay nooga baahi badani ma jiro ruuxu had iyo jeer inuu sameeyo waxa dembigana ka baktiinaya cadhada ilaahayna ka deminaya waayo insaan baynu nahayoo dee had iyo habeenba dembiga waa u bandhigannahay kullu bnu aadam khataa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun sadaqatu siri waa sida afdalka ah waxaa kaloo iyaduna bannaan dee marka dan guud iyo masaalix caam ah waxa weeyaan wax laga lagu bixinayo ama wax laga qabanayo si dadku ay ugu daydaan si caama in wax loo bixiyo in tubdu sadaqaati fa nicim maahi wain tukfuuha wa tuutuuha alfuqara'a fahuwa khayrun lakum wayna soo martay suurat lbaqara yacni waxa weeye haddii aada sadaqadii muujisaan way wanaagsan tahay haddaad qarisaan oo dadkii u baahnaa hoos u siisaanna iyadaa sii khayr badan laakiin sadaqada calanka si caama wax loo bixinayaa waxay iyaduna fadli badan tahay markay baahi caami jirto si la ysugu daydo waalkaadimiina alhayd waxaa ka mid a tilmaamihii mu'miniinta mutaqiinta ee jannada dhexlaya kadmu lhayd waa kuwa cadhadooda qarsanaya ruuxu wuu cadhoon karaa oo cadhadu bani aadamka waa mid ku beeran oo kama tegi karo laakiin waxaa la yidhi waalkaadimiina alghayda waa kuwa markay cadhoodaan iyagoo awoodo cadhadooda inay fuliyaan oo aar goostaan oo cududooda iyo awooddooda ku muquuniyaan haddana qarsanaya ee dul qaadanaya ee aan raadkii cadhada ka dhashay aan fulinayn ee iska dhaafaya rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi man kadama haydan wahuwa qaadirun cala an yunfidah dacaahu allahu yowma alqiyaama calaa ru'uusi alkhalaa'iq xataa yukhayirahu min alxuuri alciini maa shaa ruuxa cadho qarsada isagoo awooda inuu fuliyo aar goosto iska qarsadee dul qaata maalinta qiyaame dadka oo dhan dushooda calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa looga yeedhaayo hebelow kaalay la yidhaah markaasaa la dooransiiyaa xuuralciinta wax alla wuxuu ka doono inuu ka qaato waa fadli iyo fakri aada iyo aada u weyn waxaa kaloo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay nin baa u yimid markaasuu yihi yaa rasuul allahi awsini rasuulkii allow ii dardaaran qaala laa taqdab faradada miraaran qaala laa taqdab ninkii mar waluu ku celiyo ii dardaaran yidhaahdaba wuxuu doonaya wax kale inuu sheego rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam mar walba wuxuu ku celinayey war ha cadhoonin ha cadhoonin macnuhu waxa uu noqonayaa culimmada ay ku fasireen laa taqdab ilan kolley ruuxa cadha waa ka dhacsa laba arrimood laa taqdab marka horeba asbaabta iyo waxyaabaha keensanaya cadhada isaga dheero wuu ha u dhowaanin goobtaad ku cadhoonaysa markaa horeba ha tegin arrinka kaa cadhaysiinaya marka horeba ha u bambixin oo laa taqdab waxay ku dhacaysaa marka horeba asbaabta cadhada iska ilaali intaad awoodo waxaa kaloo lagu fasiray laa taqdab marka aada cadhootana cadhadaada wixii ka dhashay ha fulini marka nahyigu muxuu ku dhacayaa marka horena asbaabteeda intaad ka dheeraan karta ka dheerow marka ay aad ku dhacdo cadhana ha fulinin ee qarso labadaasay ku dhacaysa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiid kale uu ku yidhi laysa ashadiidu bisurca inama ashadiidu aladii yamliku nafsahu cinda alghadab ninka raggee adag ee awoodiya itaalka leh maaha ka ku adag legdinta ee ragga markay bannaanka isku baxaan legdayee dhulka ku dhufanaya kaasi maaha ninka adag ee awoodda badan waxaa rasuulku yidhi ninka adagi waxa weeye ka markuu cadhoodo cadhadiisa hananaya ee xajin karaya ee naftiisa ka adag kaasaa nin adaga waayo adaygu waa ruuxu inuu naftiisa kaantaroolo hoggaan adaguu ku xidho hadduuse dabarka goostu caaniyo biyaha isku darsadu wuxuu doono sameeyo dee waxa weeyaan kaasi waa daciif qof awoodiyo itaal leh ma aha waxaa ka mid a sifaatu lmuttaqiin waalcaafiina can innaas waa kuwo dadka cafiya kollay ruuxa dee waa lagu xadgudbayaa waa lagu dembaabayaa dembi iyo dulmi baa ku dhacaya muxuu kaga jawaabayaa ruuxa mu'minka ee mutaqiga ahee la ammaanay waxa weeye ka ka dulqaata wixii dadka dhib kaga yimaada oo dhaqan wanaagga waxaa la yidhaha badlu nada wa kafu lada wa xtimaalu lada akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu fasiraa saddexdaa tiir inay ku taaganta badlu nada qofku macruufkiisa iyo wanaaggiisa dadka inuu gaadhsiiyo oo wanaaggaagu dadka uu gaadho af iyo adinba waquluu linaasi xusna alkalimatu ayibatu sadaqa ficil wanaagsan iyo wax wanaagsan haddaad siin kari weydo hadal wanaagsan kula hadal marka waa badlu nada macruufkaagu dadka inuu gaadho af iyo adinba wa kafu lada dhibaatadaadana dadka inaad ka xakamayso addoommada ilaahay af iyo adintoona aanad ku dhibin waxtimaalu lada dhibaatada iyaga kaaga imanasana inaad dulqaad u yeelato akhlaaq wanaaggu waa kaa laakiin akhlaaq wanaag ma aha haddii dhibaatadaadana laga nabadgeli waayo ta dadkana aada u dulqaadan kari weydo macruufkaaguna dadka uu gaadhi waayo waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah wa an tacfuu aqrabu litaqwa inaad saamaxdaan oo dadka cafisaan ayaa alla kacabsiga u dhowaansha badan waxaa kaloo alla uu yihi subxaanah faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah ruuxa cafiya ee wax wanaajiya abaalkiisa alluu ku leeyihi ninka ilaahay lagu xawilayna meel culus oo sarraysoo adag ayaa loo tiiriyey meel fudud ma aha fa ajruhu cala allah haddii maanta lagu yidhahdo nin taajir ah waxaagii lagugu xawilo aad ku leedahay farxad ayaad kala ballaadhanaysaa soo ma aha walilaahi almathalu laclaa addoonka alle lagu xawilay maxaad u malaynee la yidhi allaad ku leedahay waa wax weyn oo aan fududayn fa ajruhu cala allah marka alcafwu can innaas waa arrin aada iyo aada u qiimo badan oo fadli iyo waxa weeyaan abaal badani uu ku soo arooray in dadka la cafiyo ilaahayna addoommadiisa wuxuu kula dhaqmaa uun iyagu waxay iskula dhaqmaan oo ruuxa dadka cafiya ilaahay waa cafiyaa ka dadka u dhaafa ilaahay waa u dhaafaa alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum waa garanaysaan aayaddii qur-aanka ida walaa yaatali ululfadli minkum wasaacati an yu'ti uli lqurba ilaa aakhiri alaaya aayaddii alla u lahaa kuwa fadliga iyo dheeraadka iyo hantida alla uu siiyey yaanay ka dhaaranin oonay dhaar ka marin inay wax siiyaan kuwa baahan iyo xigtada iyo fuqarada aayaddaas asbaabtay kusoo degtay waxaa ka mid ahaa waxa weeyaan qisadii ifkiga ee been abuuradkii caaisha bintu abi bakrin isidiiq munaafiqiintu ay u sameeyeen ayaa waxa dhacday dad mu'miniin oo saxaabadii sharafta badnayd ka mida ilan waa bashare ayaa waxay ku dagmeen oo ay ku khaldameen munaafiqiintu waxay sameeyeen oo ay rumaysteen oo asalka been abuuradka cidda soo aasaastay munaafiqiin bay ahaayeen ee waxa weeyaan caaisho u nisbeynayey inay xumaan ku dhacday ilaahay baa beri yeelay tabaaraka wa tacaala oo min fawqi sabci samaawaat ku soo dejiya aayaad uu ku beri yeelayo tahaarada caaisho ilaahay uu ku muujinayo laakiin munaafiqiintii waxaa samaysay been abuuradkaa xun ee caaisho ka sameeyey rag baa ku ta'asuray oo mu'miniin ahaay oo rumaystay raggaa waxaa ka mid ahaa saxaabigii lo odhan jiray mistax mistax waxa weeyaan abuu bakrin isidiiq oo caaisho aabbaheed ah qaraabay ahaayeen abuu bakarna wuu masruufi jiray oo waxbuu siin jiray laakiin mistax markii uu rumaystay hadalkii munaafiqiintii caaisho ay ka sameeyeen ayaa abubakar uu ka dhaartay inuu wax damba siiyu yihi waxba siin maayo arrintaa uu sameeyey foolxumadeeda darteed arrintaa waxaa ku soo degtay aayaadka qur-aanka ilaa maanta la akhriyayay walaa ya'tali ululfadli minkum wasaca yaanay ka dhaaranin dadkaa masaakiintaee baahan inay wax siiyaan kuwa alla waxsiiyey yaanay ka dhaaranin waxaa lagu gebagabeeyey alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum oo miyaydaan idinku jeclayn in alla idiin dhaafo hadday jawaabtu haa tahay dee idinna dhaafa abubakar wuxuu yihi balaa wallahi uxibu an yakfira allahu lii markaasi uu soo celiyey wuxuu siin jiray mistax wuxuu yihi wallaahi waan jeclahay allah inuu ii dhaafo anna waan dhaafayaa halkiibuu uga sii waday wuxuu siin jiray marka macnuhu waxa weeye ruuxa doonaya allah inuu u dhaafo uu u saamaxo oo uu cafiyo u naxariisto isagu waa inuu sifaadkaa ku dhaqmo uu qof naxariisanaya noqdo oo qof saamaxaad la noqdo oo qof dulqaad la noqdo oo qof wax dhaafaya uu noqdo oo aan u noqon qof wax walba ku dhagayo aan waxba dhaafay waayo dee man shadada shudid haddaad wax walba isku adkayso adna ilaahay wuu kugu adkaani haddaad wax walba debciso ood u naxariisatana adna ilaahay wuu kuu naxariisan aljazaau min jinsi alcamal wa jazaan wifaaqan walaa yadlimu rabuka axada wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay kuwa samafala samafalkuna waa laba alixsaanu fii cibaadati alkhaaliq walixsaanu fii mucaamalati alkhalqi cibaadada ilaahay in la wanaajiyo oo ikhlaas iyo mutaabaco lala yimaado alla dartii loo sameeyo rasuulkana lagaga daydo sala allahu calayhi wasalam waa ixsaanka cibaadada alixsaanu an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanka labaad waa alixsaanu fii mucaamalati alkhalq in la hagaajiyo mucaamalada aada bani aadamka iyo khalqiga la yeelanayso si wanaagsan inaad ula dhaqanto oo af iyo adinba aada wanaag kula dhaqanto cidda wanaaggaa samaysa ilaahay waa jecel yahay oo ixsaankiiyo wanaagay samaynayaan ayuu rabbi ku jecel yahay tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a tilmaamaha mutaqiinta waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstakfaruu lidunuubihim wman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu cala maa facaluu wahum yaclamuun waxaa ka mida sifaadkooga inay mutaqiintu yihiin kuwa markay foolxuma ka dhacdo ama ay dembaabaan kuwo ilaahay xasuusta dabadeed alla markay xasuustaan ilaahay dembi dhaaf weydiista dembigoodana aan daa'imin marka sifaadka mutaqiinta kama mid ah inaanay dembaabin way dembaabaan laakiin dembiga ma daa'imaane dib bay uga noqdaan oo mar alla markay gartaan inay dembaabeen dee allay xasuusanayaan ilaahay markay xasuustaanna dembi dhaafay weydiisanayaanoo waa ka toobad keenayaan oo ma daa'imayaan oo ma sii joogtaynayaan halkay culimmadu ka yidhaahdeen laa sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca alistikfaar dembi yari ma jiro haddii la daa'imoo la joogteeyo oo macnaha dembigii yaraa dee markuu isbiirsadee midba mid uu ka daba tago isagaa buur noqonaya walaa kabiirata maca alistikfaar dembi weyne ma jiro marka laga toobad keene istikfaar ilaahay la weydiisto oo intuu doono ha leekaadee allaa dhaafaya khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha fahuwa tuqa laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa wuxuu shaacirkaasi lahaa dunuubta iskaga tag teeda yar iyo teeda weynba alla kacabsigu waa ka ah ee ku kale ma aha hana yaraysanin dembi oo hadhan waa dembi yar waayo buurahaad aragtay intay laaleeg yihiin waxay ka kooban yihiin uun dee dhagaxaan isu tegey markaa dembiga haddaad yaraysato midba mid uu ka daba tago dee iyagaa intay bataan buur noqonaya alla waxa uu ihi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard halkan waxa weeyaan ilaa makfiratin iyo wa janna waa min wadci lmusababi mawdica sabab musababkiibaa waxaa la dhigay meeshii sababta ama waxaa la yidhaha waa min ilaaqi lmusabab wa iraadati sabab musababkiibaa la cabiro la tilmaamoo la sheegay waxaana loo jeedaa sababkii oo waxaa looga jeedaa makfirada iyo jannadu waa musabab waa kuwii sababoobayey laakiin waxay ka dhalanayaan oy ka sababoobayaan dee acmaasha saalixee la samaynayo waxaa loo jeeda in loo kala dheereeyaana waxa weeye wixii jannada iyo makfirada sababta u ahaa oo camalfalkii iyo cibaadadii ah marka waxaa loo dheeraynayaa waa makfiradan iyo jannadan wixii lagu helayay asbaabta u ahaa ila iyagu waa musababkii asbaabtaana loo jeedaa macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa waxaad u degdegtaan ilaa makfira iyo wa janna ay ilaa sababi almakfirati waaljanna dembi dhaafka iyo jannada sababtoodii u baratamo oo acmaasha wanaagsan iyo cibaadaadka cumrigiinna ku camira weeye alla waxau ihi wasaaricuu u degdegoo u kala dheereeya ilaa makfiratin dembi dhaaf u degdega dembi dhaafkaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday macnaha sababtii dembi dhaafka u degdega weeye wa jannatin jannana u degdega macnaha jannada sababteedii u degdega jannadaasoo carduha asamaawaatu waalard carduhaa ballaadhkeedu uu yahay alsamaawaatu waalardu ay ka cardi asamaawaati waalard sida ballaadhka cirarka iyo dhulalkaoo kale uu yahay balladhkeegu jannada ballaadhkaa lahoo uciddat la diyaargareeyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsoodana loo diyaargareeyey uciddat waxay tilmaamaysaa annaha makhluuqatun mucadda inay hadda diyaarsanto ay abuuran tahay ayay tilmaamaysaa alla waxa uu ihi aladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixinaayo xoolahooda fi saraa'i xilliga ay ladnaanta ku jiraan iyo wadaraa'i xilliga ay dhibaatada iyo cidhiidhiga ku jiraan labadaba wax bixinaya iyo walkaadimiina kuwa qarsanaya weeyi alkayda cadhada iyo walcaafiina kuwa cafinaya weeyi can innaasi dadka iska cafinaya ee saamaxaya wallaahu alle yuxibu waxa uu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ee cibaadada allena hagaajiya dhaqanka ay dadka la dhaqmayaanna hagaajiya waaladiina waa kuwii muttaqiintu idaa facaluu faaxisha marka ay sameeyaan dembi fool xun aw dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ay dulmiyaan ee dembi ay ku dulmiyaan waayo dembi markaad samayso naftaada waa dulmiday waayo waxaad u sababtay cadaab iyo cuquuba inay ku dhacdo waa kuwa markay foolxumo sameeyaan ama naftooda ay dulmaan dakaru llaha ilaahay xasuusta ee fastakfaruu dabadeed ilaahay dhaafitaan weydiista ey fastakfaru llah ilaahay dhaafitaan u weydiista lidunuubihim dembiyadooda inuu dhaafo waman yakfiru dunuuba oo waman yakfiru yaa dhaafa cidina ma dhaaftee addunuuba dembiyada yaa dhaafa ila allaahu alla mooye macnuhu wuxuu noqonayaa laa yakfiru dunuuba ila allaahu ilaahay mooye axad kale dembi ma dhaafo waman yakfiru yaa dhaafa addunuuba dembiyada ila allaahu alla mooye yaa dhaafa laa axad ila allah walam yusiruu waxaad ku cadaftaa fastakfaruuda ilaahay bay dembi dhaaf weydiistaan oo walam yusiruu mana daa'imaan dembiga oo markaaba farahay ka qaadaanoo waa ka fuqaan ama kaba xaale waawaljamaacada fastakfaruuda oo waxaad tidhaahdaa waxay dembi dhaaf weydiistaan wal xaal bay dembi dhaaf weydiistaan lam yusiruu aanay ku daa'imin calaa maa kay facaluu ay sameeyeen ee dembi ahaa wal xaal baanay dembigaa daa'imin hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan iyagoo garanaya dembiga ay galeen ma daa'imaane markaaba waa ka durkaan alla waxau ihi ulaaik kuwaas lasoo sheegay lasoo tilmaamay jazaauhum abaalmarintoodu makfiratun dembi dhaafis weeyi dembi dhaafistaasoo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo wa jannaatun jannooyin weeyi jannooyinkaasoo tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ay ku waarayaan wa nicma waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal falee camalka wanaagsan sameeya abaalkooda ayaa u wanaagsanaaday abaal almaqsuusu bilmadxi ajruhum ka ammaanta lagu googoynayaa waa abaalkoodaa la soo sheegay alla waxa u ihi qad khalat min qablikum sunanun fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin allah waxau ihi subxaanah qad khalat way tagtay min qablikum idinka hortiin waxaa tegay sunanun wadooyin idinka hortiin waxaa tegay wadooyin ee fasiruu socda fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fiidani maanta macnihii darfiyada ma faa'iideynayse waa macno culuwi oo waa bimacnaa calaadii isticlaaga faa'iideynaysay ila arlada yacni gunteeda hoose lama soconaye korkeeda ama guudkeeda saraa la soconaya markaa fiidu waa bimacnaa calaa fasiiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fanduruu bal hadda eega ay nadra tafakurin waictibaar waa eegmo iyo arag aad ka fiirsanaysaan oo ka fakeraysaan ilain aragga mujaradka qiimo ma leh xoolahuba dee waxbay arkaan gaaladu waxbay arkaan muslimiintu waxbay arkaan laakiin aragga la doonayaa waa arag yacni faker iyo fiiro xambaarsan oo u fiirsadoo ka fakera weeyi alla waxau ihi fanduruu haddaba eega nadra tafakurin waictibaar eegmo aad ka fakeraysaan oo u fiirsanaysaan oo wax ku qaadanaysaan bal eega kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmukadibiina xaqa kuwii hore u beeniyey bal hadda cidhibtoodii siday ku dambaysay bal hadda arlada socdoo soo eega oo raadadkii dee ummadihii hore la hagaagay qowmu luud iyo qowmu caad iyo reer samuud iyo qowmu saalix bal waxa weeyaan hadde guryahoodii iyo degaanadoodii dumay bal hadda soo daawado soo eega si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan alla waxau idhi haadaa bayaanu linnaas haadaa kaa la soo sheegay oo aayaadkaasi bayaanun caddayn weeyi linnaasi dadka xaqa loo caddaynayo waa caam iyo wa hudan hanuun weeyi iyo wa mawcidatun waano oo lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsaday u sugnaaday hanuunkiiyo mawcidada waxaa lagu gaar yeelay muttaqiinta waayo iyadoo hidaayada lafteedu caam ah haddana iyaga waxaa loogu gaar yeelay dee waa kuwa ku intifaace wax ku qaatee dariiqii xaqa ahaa maray ee aan ka baydhin sidaasaa loogu gaar yeelay bayaankana caam baa laga dhigay oo linnaas ummadda oo dhan baa xaqa loo caddeeyey inta si raacday waa intan gaarkee muttaqiinta ahoo may wada raacin alla waxau ihi walaa tahinuu ha daciifina hana baqina walaa taxzanuu hana murugoonina walxaal ha biqinoo ha murugoonina antum idinku alaclowna kuwa u sarreeya dadka aad tihiin waase goorma in kuntum haddaa ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniin dhaba mu'miniin dhaba haddaad tihiin idinkaa u sarreeya ee ha daciifina hana murugoonina in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac hadduu idin taabtay faqad massa xaqiiq ahaan wuu u taabtay alqowma qoomkan ama duulkan gaalada aba qarxun dhaawac ayaa taabtay mithlu kan oo kale ah macnaha waxa weeye uxud haddii dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaata idinku dhacday dee gaaladaba way ku dhacdoo beder inta idinka idin heshay libinlaabkeed baaba gaalada hore usoo heshay oo beder ugu soo dhacday oo waa tii toddobaatanna laga laayay toddobaatanna nolol lagaga qabtay gaalada yowmu bedri laakiin maalinta uxud iyaga waxa weeye dee toddobaatan unbaa laga dilay laakiin toddobaatan lagama qabsan marka muuminiinta ayaaba dhibaatada uxud ku dhacday libinlaabkeeda horay u heleen oo maalintii beder ah alla waxau ihi wa tilka taasi al ayaamu ee maalmaha ah nudaawiluhaa waanu warwareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda waa marka al ayaamuda tilkeeda aynu ku bayaamino tilka mubtadaha khabarkiisana nudaawiluhaa jimlada aynu ka dhigno haddii wa tilka al ayaamu mubtadiya khabar la ysaga dhigana nudaawiluhaada ka xaale oo waxaad tidhaha wa tilka taasi al ayaamu weeyaan ayaamihii ama maalmihii nudaawiluhaa ha oo ayaamka ah xaal aanu warwareejinayno bayna annaasi dadka dhexdooda oo maalin boqola ay leedahay yowmun laka wa yowmun ligayrik maalin dee adaa libinta helaya maalinna waa lagaa helaya sida uxud iyo bederba ay u kala duwanaayeen alla waxau ihi waliyaclama allah waxaad u soo qadartaa liyataciduu nudaawiluhaa bayna annaas maalmahaas dadka dhexdoodaanu warwareejinaynaa oo maalin boqolaale libinta maxaanu sidaa u yeelanaah ee u warwareejinaynaa liyataciduu si ay dadku u waantoobaan oo wax ugu qaataan iyo waliyaclama allah si ilaahay u ogaado aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wayatakida uu u yeesho alleh minkum idinka xaggiina uga yeesho shuhadaa kuwa shahiido isaga dartii u dhinta wallaahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah rabbi ma jecla waliyumaxis allaahu liyaclamada ku cadaf waxa ilaahay maalmaha u warwareejinayaa si uu waxa weeyaan u ogaado dee mu'miniinta iyo kuwa shuhadada ah iyo waliyumaxisa si uu u nadiifiyo u sifeeyo allaahu alleh aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo dunuubta uga daahiriyo munaafiqiinta iyo mu'miniintana u kala madho oo u kala sooco oo wayamxaqa uu baabi'iyo alkaafiriina kuwa gaaladaana u halaagu u baabi'iyo am xasibtum bal ee kaba kaale hadalkaa horeo ah xasibtuma waxa u malayseen amtani waa tii munqaticada ahayd ee lagu awili jiray bimacnaa bal wa hamsati alistifhaam amta munqaticadiihi waxay la macno tahay bal iyo hamsatu listifhaam macnuhuna wuxuu noqonayaa am xasibtum bal kaba kaale hadalkaa hore eh waa idraabo waa intiqaali intiqaalun min kalaamin ilaa kalaam hadalka hore ka soo guuro bal kan dambe u kaalayo oo axasibtum ma waxa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada ma inaad aayaruun gelaysaan baad moodeen walamaa yaclam illaah walxaal lamaa yaclam illaahu ilaahay aan u ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mid ah oo wayaclamo walamaa yaclam aanu ogaanin assaabiriina kuwii sabrina aanu ogaanin ma isagoon ilaahay kuwaa iyo kuwa kale kala ogaan ayaa moodaysaan aayarun jannada inaa iska gelaysaan marka tafsiirka lamaada waxaynu maray kii ugu fududaa oo ah lamaadu inay jaazimo tahay yaclamna uu yahay ficil mudaarico majzuum ah iltiqaau saakinayn baa dhacay oo ficilka mudaaric aakhirkiisa oo jaasimkaasi jasmiyo yaclam iyo waxa weeyaan laamu tacriifkan oo iyaduna reeban ayaa kulmay laba saakin ama reebani hadday kulmaanna laguma dhawaaqi karo luqada carbeed ilaa ka hore la xarakeeyo waxaana la yidhaahdaa laba saakin ee markay kulmaan xarakada lagaga badbaadee asalka u ihi waa kasro oo aslulfiraari min iltiqaa'i saakinayn waa alkasra markaa yaclamillaahu kasradaa waxaa lagaga badbaaday oo lagaga baxsaday labada saakin kulankoodii ayaa xarakadaa kasrada lagaga badbaaday tan kalena wayaclam way ku cadfan tahay oo walamaa yaclam iyaduna waa ficil kale oo majzuum oo ku cadfan laakiin ficilkan dambe iltiqaau saakinaynkiisa waxaa lagaga badbaaday fadxo oo kordhow ah waxa taa hore kasro looga dhigay waa liasaalatiha oo iltiqaau saakinaynka waxa asal waa in lagaga badbaado kasro tan kalena waxa fadxa looga dhigay likhifatiha oo fudaydka ay fadxadu fududahay ayaa lagaga badbaadi karaa iltiqaau saakinayn sida min annaasi oo kaleba oo min iyo laamkii markay kulmeen fatxaa saakinaynki lagaga nabadgalay markaa kaasaa u fudud aqwaal kale waa ku jiraan haadihi alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sunat llahi fi saabiqiina wallaaxiqiina laa tatabadalu walaa tatagayar fi nasri lmu'miniina wa ihlaaki lmukadibiin walan tajida lisunati illahi tabdiila horta aslu sunna waa dariiqada ama caadada ama waxa soo jireenka ah marka waxaa looga jeedaa sunnat allah assunna alkowniya waxa alla uu qadaree addoommadiisa uu kula dhaqmo horaysiya dambaysaba ee aan waxa weeyaan marna aan baaqan marka aayaddu waxay tilmaantay dariiqada uu ilaahay kuwii hore iyo kuwa dambeba uu kula dhaqmaa ee aan marnaba isbedelini inay tahay inuu mu'miniintana u heeliyo kuwa beeniyena uu halaagu waxa weeyaan baabi'iyo waa sunnat ullah oo ilaahay markuu yidhi qad khalad min qablikum sunan waa asunanu lkowniya fi tacaamuli maca annaas waa sunanta kowniga ee alla uu jideeyey inuu dadka kula dhaqmo oo ah dee gaaladana inuu halaago mu'miniintana u gargaaru u nusreeyo sunanta taasaa looga jeedaa marka waxaa layna faray dee arlada in la socdo ayaa la amray si ay u eegaan bal cidhibta kuwii hore siday noqotay macnaha iyo muraadkuna waxa uu yahay waa tasliya iyo laabqaboojin mu'miniintii ah oo mu'miniintii markii ay maalintii uxud yacni dhacdadaa ay dhibsadeen ay ku dhacday ayaa alla waxa uu leeyahay waddooyinka ilaahay hore waxay ugu tegeen inuu gaalada ka aargoosto ee haquusanina haddaad doontaanna dee fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin oo macnuhu waxa weeye maanta hadday guul gaadheen u daa'imi mayse waa lagaga daba imanayaa weeye waayo sunnatullah sidaasay ku dareertay in mu'miniintu ay gargaarka iyo guusha iyagu ku dambeeyaan walow mararka qaarkood haba laga hele hada bayaanu linnaasi wa hudan wa mawcidatu lilmuttaqiin ilaahay wuxuu caddeeyey arrimahaas lasoo sheegay inay dadkoo dhan bayaan u tahay laakiin muttaqiinta ayaa si gaara ugu waantoobayo hanoon ugu tahay waxaa la amray inaanay baqan oo aanay murugoon waxaana alla u caddeeyey inay iyagu sarreeyaan wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin haddaba culuwigan la sheegay waa sidee ilain uxudba waa laga gacan sarreeyey culuwigu waxa uu noqonayaa waa laba alculuwu bilxujati walburhaan walculuwu bisayfi wasinaan mar xujada iyo daliilka ayaa muslimiintu ku sarreeyaan oo cid alla cid la doodi karta oo ka gar heli kartaa ma jirto waayo daliilka iyagaa haysta marna mu'miniintu waxay ku sarreeyaan awoodda iyo cududda haddaba sarraynta xagga xujada iyo burhaantu mar walba waa baaqi oo marna lama waayo ilaa qiyaami saaca laakiin sarraynta xagga cududda iyo awooddu marna waa la helaa marna waa la waayaa waayo qaacidadu waxay tahay alayaamu duwal maalmuhu waa wareegto oo yowmun laka wa yowm ligayrik haddaba wa antum alaclowna xujada iyo daliilka waa ku sarraysaan awoodda iyo cududdana mararka qaarkood waad ku sarraysaan dee sidii beder oo kaleba waxaa kaloo laga qaadanayaa in kuntum mu'miniin mu'miniintu waxay sarreeyaan markay iimaanka ka run sheegaan waayo ilaahay cidda uu sarraynta iyo guusha u ballan qaaday waa mu'miniin dhaba ma aha mu'miniin waxa weeyaan iimaankoodu uu dhalanteed ama dheeldheel yaho luga adag aan u ku taagnayn oo alla waxa uu yidhi wa kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin ilaahay waxa uu yihi korka yaga waxa xaq ku ahaaday oo ilaahay cidina wax kuma faral yeeshay laakiin isagu naftiisa uu xaq kaga yeelay inuu uhiiliyo kuwa mu'miniinta ah laakiin waa goorma waa markay mu'miniintu iimaanka ay xaqiijiyaan ee halkii la rabay ay gaadhaan markaa waa antumul aclowna in kuntum mu'miniin haddaa hoosaysaan waa dembi idinku aad gasheenoo iimaankiinnii waa dhaawac ku dhacay oo saxaabada rasuulkuba iyadoo nebi moxamed uu dhex joogo maalintii uxud waxay u jabeen dee dembigay galeen waa darsi iyo cashar aynu ka qaadanayno in dunuubta lagu jabo waxa lagu guulaystaana ay daacada tahay alla waxa uu tilmaamay ana alayaama duwalu bayna almu'miniina waalkaafiriin wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas maalmuhu waxay wareegto u yihiin dadka dhexdooda gaalada iyo mu'miniinta oo marna libinta waxa helaya mu'miniinta sidii beder marna gaaladaa helaysa sidii uxud wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas liyaclama allahu aladiina aamanuu wayatakida minkum shuhadaa si ilaahay u ogaado kuwaa mu'miniintae jihaaday shuhadana uu uga yeesho xaggooda waxa isweydiin leh ilaahay hore u ogaa kuwa jihaadaya iyo kuwa shahiidaya iyo kuwa iimaan kale ee nasriga mutaystay alla hore u ogaa oo cilmiga ilaahay waa saabiq maxaa loo leeyahay liyaclamo hore u ogaaye waxa weeye waxa cilmigani uu yahay waa cilmu duhuur ama cilmu lwujuud cilmigii hore saabiqa ahaa maaha hore u ogaa kaasi oo hadal kama taagna laakiin kani waa cilmu duhuuro waa in arrinkii ficil ahaan u dhaco oo dadka uu u muuqdo oo u daahiro sidaa darteed ayaa culimmada qaarkood waxay ka cabiraan cilmu duhuur waa muujin ilan ficil ahaan buu wixii u dhacaya oo waa muuqanaya waa la wada arkaya cilmu ru'ya yacni waa aragti cilmu lwujuud macnaha wixii waa la jirsiinayaa oo ilaahay hore wuxuu u ogaa isagoo qeybahoo maqan inuu dhici doono alla ogaa imikana alla wuxuu og yahay inuu dhacay uu jiro marka cilmigu marna wax qeyboo maqan buu ku tacalluqayaa marna wax wujuudoo jira ilan markii hore muu jirin wujuudkiisuu ku tacalluqaya ahlulcilmiga qaarkoodna waxay ka cabiraan waxaasoo dhan way isku imanayaane alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab cilmigan laleeyahay liyaclam allah si uu alle u ogaado maaha macnaheedu inaanu hore u ogeyn wuu ogaa alleh laakiin waxa weeye waa cilmigii uu ka dhalanayay abaalmarinta iyo cuquubadu oo ilaahay addoommada kuma abaalmariyo kumana ciqaabo wuxuu hore usii ogaa oo qofka laguma cadaabo ilaahay wuxuu hore u ogaa inuu gaaloobi doono kaa laguma cadaabo laakiin waxaa lagu cadaabaa marka uu gaaloobay gaalnimadii uu ku dhaco lafteeda ee wixi uu ficil ahaan u dhaco laguma jannaynayo qofku mu'min buu noqon doonaa cilmigii hore saabiqa ahaa laakiin waxaa lagu janneeyaa markuu iimaankii ficil ahaan u sameeyo ee uu la mubaasharoodo marka calaa kulli xaal marka la ysku soo duuduubo macnuhu waxa uu yahay uun si uu alla u ogaado ilaahay hore uu ogaa laakiin ogaalkani waxa weeye waa ogaal abaalmarin iyo cuquuba ay ka ratibmaso oo inuu alla muujiyo arrinkii ficil ahaan u dhaco oo mu'miniintii intay jihaadaan oo ay shahiidaan dee abaalmarin iyo darajooyin ay mutaan marka waa muujin iyo wujuud ee maaha cilmigii saabiqa ah horeba waa u ogaa alleh subxaanahu wa tacaala waliyumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaqa alkaafiriina waxaa kaloo ilaahay maalmaha uu dadka dhexdooda u warwareejinayaa oo maalin boqola u qaadanaysaa si uu ilaahay dadka u kala madho u kala sooco oo mu'minka iyo munaafiqu u kala baxaan oo mu'miniinta uu u daahiriyo oo dunuubta uga sifeeyo gaaladana u baabi'iyo waxaa kaloo alla uu tilmaamay ana alibtilaa min daruuriyaati aliimaan wa min asbaabi dukhuuli اljinaan mitla aljihaad waasabri in imtixaanka iyo mixanka iyo dhibaatooyinku ay yihiin daruuriyaadka iimaanka uu keensanayo ee qofku uu ku mutaysanayo sababteeda janno inuu ku galo sida jihaadka iyo sabirka oo waxaa la caddeeyey dee janno aayar inaan la iska gelayn jihaad la-aan iyo sabir la-aan iyo dhibaato la-aan oo xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat jannada waxaa deer looga dhigoo lagu wareejiyey wax alla waxay naftu dhibsanayso ee dhibaato iyo mixan ah naartana waxaa lagu wareejiyey wax alla waxay naftu jeclayd ee shahawaad ee macaasi iyo dunuub ah marka ibtilaagu waa ka jannada qofku uu ku mudanayo laguna kala soocayo qofka iimaankiisu uu runta ka yahay iyo ka uu beenta ka yahay axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun dadku ma waxay moodeen in lagaga tegayo uun waanu rumaynay iyadoon la imtixaamayn oon la fidnaynayn arrintaasi waa ma dhacdo marka am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin lamaa yaclamtani tii horunbay la mid tahay oo ilaahay hore wuu usii ogaa kuwa jihaadaya sabraya cilmigiisa hore saabiqii horuu ugu tacalluqay laakiin kani waa cilmulwujuudkii oo waa macnaha inuu ficil ahaan arrinkani u dhaco dabeedna uu abaal mariyuu abaal iyo ajar uga siiyo oo waxay culimmadu yidhaahdeen yacni nafyigan nafyulcilmigan walamaa yaclam waxaa looga jeedaa waa cadamu wuquuci ljihaad wasabri yacni waa jihaadka iyo sabirku inaanay weli dhicin ayaa loo jeedaa ama nafyulcilmi waa linafyi mutacalliqihi wahuwa wujuud ljihaad cilmiga la anfiyey waxaa looga jeedaa cilmigu wuxuu ku tacalluqayaa la anfinayaa oo jihaadkii inuu dhacay ah ta la anfinayaa waa maxay waa wuxuu ku tacalluqaya oo xusuululjihaad ah maha nafsulcilm ama sidaynu hore usoo tilmaanay waa cilmigii abaalmarinta iyo cuquubadu ay ka dhalanaysay alcilmu aladii yataratabu calayhi ahawaabu waalciqaab khulaasaduna waxa ay tahay walamaa yaclam illaahu marka la leeyahay macnaheedu ma aha hore uma ogey tacaala llaahu can dalika culuwan kabiira ilaahay hore waa u ogaa ee waa muujintan la muujinaye ficil ahaan uu dhacayo oo macnuhu iminka aayaddan wuxuu yahay macnaha inuu jihaadkii dhaco oo la jihaado laguna sabro dabeed ilaahay ka abaal mariyo macnaha iyo muraadku kaa weeye allah waxa uhi qad khalat waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun wadooyin baa tegey waa dariiqooyinkii iyo caadooyinkii ilaahay ummadihii hore uu kula dhaqmi jiray oo ah dee gaalada inuu halaago muuminiintana u heeliyo qad khalad way tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun wadooyin baa tegey waa asunanu lkowniya oo waa wadooyinka ilaahay addoommadiisa uu kula dhaqmo ee caadadu ay ku dareertay ee fasiiruu socda fil ardi ay calal ardi arlada korkeeda socda oo fanduruu bal waxaad soo eegtaan nadra tafakurin wactibaarin eegmo faker iyo wax ku qaadasha ku dheehan tahay kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmukadibiin xaqa kuwii beeniyey bal cidhibtoodii siday noqotay ordoo soo eega si aada ugu waantowdaan alla waxau ihi haadaa kaasi lasoo sheegay bayaanun caddayn weeye linnaas dadka loo caddaynayo xaqa iyo baatilka loo kala caddaynayo wa hudan hanuun weeyi iyo wa mawcidatun waano lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya u sugnaaday walaa tahinuu ha baqina oo ha daciifina walaa taxsanuu hana murugoonina walxaal ha biqina oo ha murugoonina antum idinku alaclowna kuwa dadka ugu sarreeya aad tihiin waase goorma in kuntum mu'miniina haddaa ahaateen kuwa mu'miniin ahoo iimaanka ka run sheegaya alla waxaa uhi in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac dhaawac hadduu idinku dhacay maalintii uxud faqad masal qowma qoladan gaalada aba waxaa taabtay qarxun dhaawac oo miluhu kan la mid ah jalaaleynku wuxuu leeyahay miluhu ay fi ljumla guud ahaan waa kula midoo kanna waa dhaawac kanna waa dhaawac laakiin xagga tira ahaan iyo cadad ahaan waa ku kala duwan yihiin oo dhaawacii gaalada helay ayaa ka badnaa kan mu'miniinta ku dhacay laakiin waxaa laysaga shabahayaa min xayu ljumla guud ahaan alla waxau ihi in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac iyo dhibaato ay idinku dhacdo faqad massa dhab ahaan waxa u taabtay alqowma qoladaa gaalada aba waxa taabtay qarxun dhaawac dhaawacaasoo mithlu kaa idinku dhacay la mid ah guud ahaan min xaysu اljumla wa tilka taasi alayaamu ee maalmaha ah nudaawiluhaa waanu warwareejinaynaa bayna annaasi dadka dhexdooda ayaanu ku warwareejinaynaa oo maalinba qolaa libinta iska leh alayaamu duwal waliyaclama allah waxaad ka hormarisaa liyattaciduu maxaanu maalmaha dadka dhexdooda u warwareejinaynaa maalinba ay qola u qaadanaysaa liyattaciduu si ay u waantoobaan oo dadku wax ugu qaataan iyo waliyaclama allah si alla u ogaado oo macnaha uu u muujiyo oo ficil ahaan arrintaasi ay u dhacdo si uu u abaal mariyo oo cid walba waxay mutaysay uu mariyo iyo waliyaclama allaahu alla si uu u ogaado aladiina kuwii aamanuu iimaanka laga helay oo wayattakhida uu uga yeesho minkum idinka xaggiina shuhadaa kuwa shuhado oo ilaahay dartii u dhinta wallaahu alle laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jecla markaa macnaha si uu kuwaa ilaahay u muujiyo oo dabeed u abaal mariyo weeyi iyo waliyumaxis allah muxuu ilaahay maalmaha u warwareejinayaa iyo waliyumaxis allaahu si ilaahay u daahiriyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo dunuubta uga daahiriyo munaafiqiinta kalena uga soocu uga madho oo wayamxaqa uu baabi'iyo alkaafiriina kuwa gaaladana uu halaago am xasibtum bal ee kaba kaale hadalkaa hore oo axasibtum ma waxa u malayseen an tadkhuluu inaad gelaysaan aljannata jannada ma inaad gelaysaan baad moodeen walamaa yaclam illaah walxaal miyaa moodeen jannada inaad gelaysaan lamaa yaclam illaahu ilaahay aanu ogaan oo macnaha aanu dee kala muujin oo arrintani ficil ahaan aanay u dhicin si cid walba waxay mutaysatay loo mariyo walxaal miyaa moodeen jannada inaad gelaysaan lamaa yaclam illaahu ilaahay anu ogaan oo aanu kala muujin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo minkum idinka idinka mida oo wayaclamo walamaa yaclam anu ogaanin asaabiriina kuwa sabray ma iyadoo ilaahay kuwaa anu ogaan oo macnaha aanu kala caddayn oo kala muujin si uu abaal mariyo qolo walba waxay mutaysatay ma iyadoon taasi dhicin ayaa moodaysaan jannada inaad gelaysaan macnuhu waxa uu yahay jannada waxaa lagu gelayaa dee biljihaadi wasabri labadaasi markay dhacaan ee dadku kala baxaan ayaa janno la gelayaa laakiin janno imtixaan la-aan aayarun dalaq layska odhanayaa ma jirto alla waxa uu ihi walaqad kuntum tamanawna almowta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuuhu wa antum tanduruun walaqad la wallaahi qad kuntum waxaa ahaan jirteen tamanawna kuwa jeclaysta almowta geerida min qabli an talqawhu intaydaan geerida la kulmin waa jeclaan jirteen oo waa tamaniyi jirteen alla waxau ihi faqad ra'aytumuuhu alla ilahe geeridii waa aragteen wa antum tanduruun idinkoo indhihiina ku eegaya waxaa looga jeedaa almowt waa min ilaaqi lmusababi wa iraadati sabab tii horay la mid tahay oo musababkii ayaa la tilmaamay oo geerida ah waxaana loo jeedaa geerida wixii sababayay oo dagaalkiiyo jihaadka ah waayo dee geerida lafteeda hadday arkaan dee waabu dhintay qofkiiyo muxuu eegi marka waxaa loo jeedaa waa sababulmowt waa geerida sababteedii alla waxau ihi markaa wamaa muxammadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii arrusulu rusushii ay tageen ma ahaanin muxamed ilaa rasuul ka midahuun rusushii hore tagtay ee afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama se la dilo inqalabtum ma waxaa ka noqonaysaan calaa acqaabikum markaa istifhaamta afa in ku jirtaa waxay ku dhacaysaa ficilka inqalabtum halkaa istifhaamta ka macnee oo waxaad tidhaahdaa afa in maata hadduu dhinto nebi muxamed aw qutila ama la dilo inqalabtum miyaa noqonaysaan waa halkan istifhaamtii ama su-aashii calaa acqaabikum macidhbihiina ayaa dib uga noqonaysaan waman yanqalib ruuxa ka noqda calaa caqibayhi labadiisa cidhbood ruuxa dib uga noqda ee diinta ka ridoobana falan yadura allaha ilaahay ku dhibi maayo shay-a waxba waxba alla ku dhibi maayo wasayajzi allaahu wasayajzi llaahu ilaahayna waa abaalmarinayaa ashaakiriina kuwa u mahadnaqa ilaahayna kuwa mahadiya waa abaal marinayaa wamaa kaana uma ahaanin linafsi naf an tamuuta inay dhimato uma ahaanin ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa ama ogolaanshihiisa qadariga ah mooyaane yacni alloo qadaro ogolaado mooye dee nafina dhiman mayso kitaaban ay kataba allaahu ilaahay waa qoray daalik arrinkaa kitaaban qoraal qoraalkaasoo mu'ajalan la mudeeyey oo laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun aanay ilbiriqsi kana horreyneyn kana dambayneyn alla waxau ihi waman yurid ruuxa doona hawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda wanaagsan ee maal iyo mansib iyo manfaco kalaba leh ruuxa doona ee camalka iyo cibaadada uu samaynayo adduunyo ku doonta nu'tihi waanu siinaynaa minhaa adduunyadaa wax ka mida waanu ka siinaynaa dee aakhirana nasiibkuma leh waman yurid ruuxa doona hawaaba alaakhira aakhiro abaalmarinteeda wanaagsan ruuxa doona ee camalkiisa aakhiro ilaahay dartii ula niyooday iyo abaalmarinta aakhirana nuutihi waanu siinaynaa minhaa hawaabka aakhira waa siinaynaa wasanajzi shaakiriina waananu abaal marinaynaa baa alla uu yidhi kuwa mahadnaqa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinkiisa ku mahadiya ee aan ka gaaloobin kana gaabin haadihi alaayaat waxaa ku sugan citaabu lmu'miniina aladiina harabuu min macrakati uxud maca raqbatihim fi lmowti qabla dalik waxaa aayaadkan lagu canaananayaa mu'miniintii markii hore tamaniyi jiray jihaadka iyo shahaadada ee odhan jiray alla miyay tii horeo kale soo noqoto si aanu u jihaadno nu ugu shahiidno oo nu u helo raggii hore waxay heleen oo waxay ahayd markii beder ay dhacday ee raggii qaarna ku shahiideen qaarna ku dhaawacmeen guushiina la gaadhay ayaa rag fara badan oo maalintaa ka maqnaabaa waxay tamaniyeen in taasoo kale ay soo noqoto si ay raggaasi waxay mareen iyaguna u maraan dabadeed maalintii uxud markay dhacday dee jabkii markuu dhacay rag badani waa kuwii yaacay marka raggii markii hore tamaniyayay geerida iyo guusha iyo jihaadka ayaa waxaa lagu leeyay waxaa hore u tamaniyeyseen waa idin yimid ee maxaa uga cararteen dee maa sugnaataan weeyaan macnuhu sideedabana waxaa sunno ah ruuxu marka hore balaayada ama dagaalka ama dhibaatada inuu tamaniyo oo uu jeclaysto ma aha sunne laakiin waxay sunnadu tahay dhibaatadu markay kugu dhacdo inaad ku sabirto oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi laa tatamanaw liqa'a alcaduwi fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu waxba ha tamaniyiina gaal iyo cadow inaad la kulantaan oo alla maanu gaaladii iseloonu dagaalano waxba ha odhanina laakiin markaa ishaleeshaan ee laydin imtixaamo dee markaa sabra markaa sideedaba qofku ibtilaagana waa inuu ka ducaysto u yidhaha allahuma laa tabtaliyana ilahu ana imtixaamin laakiin uu yidhaahdo waida btalaytana fasabirna ilahu haddaadna imtixaantana nagu sabirsii laakiin lama tamaniyo lama doondoono balaayada ama imtixaanka lama tamaniyo laakiin hadday kugu dhacdo lagu imtixaamo dee markaa nin raga noqo laakiin marka hore waxba adigu ha doondoonano ha tamaniyi marka waxaa lagu canaananayaa dee raggii markii hore tamaniyaye lahaa ayaa noo soo celiya ayaa markay dhacday rag badani ay yaaceen oo laleeyahay maxaa sidaa u yeesheen waxaa hore u tamaniyi jirteen waa aragteena maa sugnaataan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul halkaana waxaa ku sugan bayaanu bashariyati rasuuli sala allahu calayhi wasalam maca taqriiri risaalatih wa ana almowta yumkinu an yanaalah kama yanaalu lbashara jamiica biidni illaah biljali lmuqadar waxaa la caddaynayaa basharnimada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu yahay uun qof dadka ka mid ah oo sida basharka kale ay geeridu ugu dhacayso ayay isagana geeridu markay gaadho ugu dhacaysaa laakiin waxa uu dadka kale kaga duwan yahay waxa la sugay risaaladii rabbi u doortay oo wamaa muxammadun ilaa rasuulun rasuulnimada ayuu dadka dheer yahay laakiin acraadda iyo sifaadka kale dadka ku dhaca dee waa ku dhacaya wuu dhimanayaa wuu dhaawacmayaa maalintii uxud dee dhooshiisii baa la jabiyey koofiyadii birta ahayd ee madaxa uu seefaha isaga ilaalinayay wejigiisa ayay gashay oo dhiig ayaa kasoo dhibcay macnaha basharka wixii ku dhaca dee waa ku dhacaya ilan malag maahe waa bashar marka basharnimadiisa ayaa la sugaya marka ha odhanin dee basharba mu aha ina nuuraani buu ahaa ilaahay baa tilmaamaya inuu yahay bashar waxa basharka ku dhaca uu ku dhacayo laakiin wuxuu ahaa bashar basharka kale ka fadilanoo ilaahay ka fadilo oo ka sarraysiiyey aayaddii kale maxay ahayd qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid bal u fiirso ilain dad baa ku khaldamaya oo xuduuddii basharnimo dhaafinaya alla waxau yihi markaa qul inamaa ana basharu milukum dadka waxaad ku tidhaha nebi allow anugu waxaan ahay bashar idinkoo kale ah oo waxa dadka ku dhacaya uu ku dhacayo laakiin maxaan idinkaga duwanahay yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahun waaxid waxaan idinkaga duwanahay un waxaa la ii waxyoodaa macbuudkiina xaqi inuu yahay alle oo keliya oo axad kale aanu ahayn marka macnaha waxyigaa samaawiga ah iyo risaalada rabbi isiiyey un baan idinkaga duwanahay basharnimada kale dee idinkaga mid baan ahay oo waan xanuunsanaya oo waan dhaawacmaya oo waan dhimanaya inaka mayitun wa inahum mayituun rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam markii uu dhintay cumar ayaa seeftiisii intuu soo qaatay yidhi carwaa ninka yidhaha nebi maxamed waa dhintay ma dhiman ee ilaahay waa kor yeelay yacni waxa uu ku dooday inaanu dhimanba dabadeed abubakar ayaa soo galay dadkii oo isku buuqsan cumarna uu ka dhex khudbadaynayo uu leeyahay carwaa ninka yidhaha nebi maxamed wuu dhintay abubakar aayar intuu iska dhaafay ayuu gurigii galay nebigaoo dadan oo gurigii yaallo meydkiisu nebiga sala allahu calayhi wasalam maradii ku daday intuu ka qaaday ayuu arkay inuu dhinto naftii ay ka baxday intuu dhunkaday oo maradii ku daday oo uu yidhi geeridii alla kuu qoray waad gaadhay ayuu bannaanka usoo baxay dabadeed cumar oo dadkii u khudbadaynayuu yihi aamus markuu aamusi waayey abubakar khudbad buu bilowday khudbaddii abubakar markuu cumar arkay ayuu aamusay abubakar markaa waxa uu yidhi markuu ilaahay mahadiye uu ammaanay ee uu hadalkii furfurtay waxau yihi amaa bacdu faman kana yacbud muxamada faina muxamada qad maat waman kana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut wuxuu yihi dadkii ou dhegaysta ninkii muxamed caabudi jiray nebi muxamed waa dhinto waa hoyday ninkii ilaahay caabudi jirayna ilaahay waa xayun laa yamuut waa mid nool oon weligii dhimanayn dabeed abubakar aayaddan uu akriyo wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum wman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya wasayajzi allahu shaakiriin cumar ibn khaaab aayaddaa markuu maqlay naxdintii uu naxay ee uu yaqiinsaday geerida nebi muxamed lugihii intay hayn waayeen uu taagnaan kari waayey ayuu deg deg u fadhiistay muslimiintii oo dhanna qof walba aayaddaa wuxuu u akhriyey sidii waxaanu weligiiba hore u maqalo maalintaa ay soo degtay horena way u soo degto waa yaqaaneen laakiin qofka mararka qaarkood dee qaflad baa ku dhacaysa oo uu mooganaanaya laakiin mar alla markii abubakar xasuusiyey dadkii oo dhamme aayaddii intay akhriyeen ayay yaqiinsadeen oo halkii waxa weeyaan ay ka dhaqaaqeen wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaba muajala aljihaad laa yuqadimu اljal wاlfiraaru minhu laa yuakhiruh jihaadka in loo baxaa ajasha ma soo dedejiso in laga cararaana ajasha dib uma dhigto waayo dee wamaa kaana linafsin an tamuuta ila biidni illaahi kitaaba muajala haddaad jihaadka u baxdo iyo haddaad gurigaaga joogtaba waktigii laguu qoray geeridu way kusoo gaadhaysaa oo kaa baaqan mayso waman yurid hawaaba addunyaa nuutihi minha waman yurid hawaaba alaakhirati nuutihi minha halkaana waxaa laga fahmayaa hawaabu alacmaal mawquufun calaa niyati alcaamiliina wa xusni qasdihim abaalmarinta acmaashu waxay yacni waxa weeyaan ku gaar tahay oo ay ku joogtaa niyada dadka samaynaya iyo qasad wanaaggooda oo qofkii niyo wanaagsan camalka u sameeya ilaahay ajar iyo abaal wanaagsan buu aakhiro ka siinaya ciddii waxa weeyaan laakiin u samaysa camalka aakhiro adduunyo adduunyada waxbaa laga siinaya aakhirase waxba ka heli maayo alla waxau ihi walaqad kuntum waxaa ahaan jirteen tamanawna kuwa jeclaysta almowta geerida ay sabab almowt geerida waxa sababaya oo jihaad inuu dhaco oo aada shahiidaan ayaad dooni jirteen oo jeclaysan jirteen min qabli an talqawuhu intaydaan la kulmin geerida sababteeda alla waxa uu yihi faqad ra'aytumuuhu alla ilaahay dhab ahaan waad u aragteen geeridii macnaha sabab almowt wixii lagu dhimanayo dagaalka ah indhihiinaa ku aragteen walxaal baa aragteen antum idinku tanduruuna aada eegaysaan oo arkaysaan oo hortiinna dagaalkii uu ka socdo alla waxa uu yihi wamaa muxammadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma ahaanin rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi isagoo hortii arrusulu rusushii ay tagtay oo rusul badani ay ka horreysay haddaba afa in maata haddii uu dhinto nebi moxamed aw qutila ama la dilo awdan waa maanicatu lkhuluwi mujawisatu ljamci horaynu usoo sheegnay oo labaduba inay meesha ka maqnaadaan way diidaysaa inay kulmi karaanna way bannaynaysaa macnaha labada shay ee la sheegaa way kulmi karaan awda mase wada maqnaan karaan labadooduba iminka jamac ma jiro oo dee nebiga lama dilin laakiin labada midkood baa dhacay oo maata walam yuqtal waa dhintay ee lama dilin marka labada midkood unbaa dhacay wey afa in maata hadduu dhinto aw qutila ama la dilo labadan midkood unbaa dhacay oo waa mawdkae inqalabtum waa maxalulistifhaam inqalabtum miyaa ka gadoomaysaan oo ka noqonaysaan calaa acqaabikum ma cidhbihiinaa dib uga noqonaysaan oo diintaba waa ka ridoobaysaan waman yanqalib ruuxa ka noqda calaa caqibayhi labadiisa cidhbood qofka dib uga noqdee ridooba falan yadura allaha ilaahay ku dhibi maayo shay-a waxba alle waxba yeeli maayo isagaa wax isyeelay wasayajzi llaahu ilaahayna waa abaalmarinayaa ashaakiriina kuwa mahadnaqa wamaa kaana uma ahaani linafsi nafna an tamuuta inay dhimato ilaa biidni illaah ilaahay idankiisa iyo ogolaanshihiisa mooyaane naf kalena waxa weeye nafina si kale u dhiman mayso kitaaban mu'ajala ay kataba allaahu ilaahay waa qoray daalika arrinkaas inay naf walba idanka alla ku dhimanayso allaa qoray kitaaban qoraal buu alla qoray qoraalkaasoo mu'ajalan la mudeeyey oo naf walba xilli go-an oonay ka gaabinayn ayaa geerida ay gaadhaysaa waman yurid ruuxa doona hawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteeda wanaagsan ruuxa doona hadday maal adduunyo tahay iyo hadday madaxtinimo tahay iyo hadday manaaficaad kala tahayba ruuxa camalkii aakhire adduunyo ku doona inuu abaalmarinteeda ku helo nuutihi waanu siinaynaa minhaa adduunyadii waxbaanu ka siinaynaa oo wixii aanu doonno cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid kaanu doonno waxaanu doonnaanu usoo dadejinaynaa haddii la doonona waxbaba dee la siin maayo oo ifii aakhiraba waa seegaya waman yurid ruuxa doona hawaaba alaakhira aakhira abaalmarinteeda ruuxa doonana nuutihi waanu siinaynaa minhaa abaalmarinta aakhira waxbaanu ka siinaynaa wasanajzi waa abaal marin doonaabaa alla uu yidhi ashaakiriina kuwa mahadnaqa alla waxau yihi wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir wakaayin in badan oo min nabiyin nebi ah ayaa qaatala waxa la diriroo la dagaal galay macahu isaga la jirkiisa ribiyuuna culimo rabbaaniyiin ah marka ribiyuuna waa markaynu ka dhigno mansuubun ila rabbi sidiina soo martay oo rabbaaniga waxaa la yidhaahdaa alcaalimu alcaamilu lmukhlis caalimka cilmigiisa ku camal fala ee alla u go-ay ee mukhliska ah ayaa rabbaani la yidhaahda ama ribbiyuuna waa mansuubun ila alribba wahiya aljamaaca oo markaana waxay noqonaysaa wakaayin in badan oo min nabiyin nebi ah ayaa qaatala waxaa la dagaalamay macahu la jirkiisa nebiga ribiyuuna waxa weeyaan koox ay jamaaca leh marka la ydhaha mansuubun ila riba kooxdaasoo kaiirun fara badan dabeed famaa wahanuu may baqanin limaa liajli maa shay dartii umay baqanin shaygaasoo asaabahum asiibay oo haleelay fii sabiili illaah ilaahay dartii ugu dhacay macnaha alla dartii wixii u helay umay baqanin wamaa dacufu manay taag daraynin oo may daciifin wama stakaanuu manay dulloobin oo cadowgoodii iskumay dullaynin wallaahu allana yuxibu waxa uu jecel yahay assaabiriina kuwa sabra allah waxau ihi wamaa kaana ma ahaanin qowlahum kuwaa hadalkoodu ma ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale ma ahaanin yacni waa xasri ay ilaa qowluhum odhaahday yidhaahdeen mooye wax kaleba hadalkoodu ma ahaanin maxay ay yidhaahdeen waa maquululqowlkii rabbanaa rabbigayow ayaa ay yidhaahdeen ikfir dhaaf lanaa anaka noo dhaaf dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf iyo wa israafanaa xadgudubkayaga fii amrinaa arrimahayaga aanu ku xadgudbayna noo dhaaf oo wathabbit sug allahayow aqdaamanaa lugahayaga iyo gomadahayagana allahayow sug oo wansurnaa nooga gargaar cala alqawmi alkaafiriina duulka gaalada ana allow nooga hiiliyo nooga gargaar fa aataahum ullah sidaa markay u ducaysteen jawaabkii waa kan ilaahay waa aqbalay fa aataahum ullah ilaahay waxa uu siiyey hawaaba adunyaa adduunyada abaalkeedii alla waa siiyey oo maxay ah min alnasri waalghaniima guushii iyo qaniimadiiba waa isla qaateen wa xusna hawaabi alaakhira aakhiro abaalkeedii wanaagsanaana ilaahay waa siiyey oo maxay ah min aljannati waannadari ilaa wajhi illaahi alkariim jannadii inay galaan wejiga alleh ee karaamadalana ay eegaan wallaahu alleh yuxibu waa uu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala ee wanaagga sameeya haadihi alaayaat ilaahay waxa uu nagu xasuusiyey oo ku sugan hadihi alaayaat altadkiiru bixaali ansaari alanbiyaai asaabiqiin fii habaatihim cala aljihaad wailtijaa'ihim ila allah wa wacdi illaahi alxasani lahum waxaa laynagu xasuusiyey aayaadkan xaalkii iyo arrinkii kuwii gargaarayaasha u ahaa nebiyadii hore sifadoodu siday ahayd ay ugu sugnaayeen jihaadka ay ilaahay xaggiisa ugu irkanayeen ee ilaahay xaggiisa intay u iishaan ayuu alla baryayeen iyo abaal wanaagga ilaahay u ballan qaaday oo waxay ahaayeen dad ku sugan jihaadka oo famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu waa habatu way sugnaadeen may daciifin ismay dullayn may baqan waa sugnaadeen way sabreen weliba waxay ku darsadeen duco oo waxay ku ducaysteen rabbana kfir lanaa dunuubana waisraafanaa fii amrina wathabbit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin halkaana waxaa ku sugan taqdiimu alabi almakfira calaa alabi alnusra waxay guusha iyo gargaarka ilaahay inay weydiistaan waxay ka horreysiiyeen horta dembi dhaaf inay dalbadaan waayo lianna dunuuba maanicatun min annasri kamaa xasala fii uxud waayo dembigu guusha iyo gargaarka isagaa diidaya oo mancinaya sidii uxudba dhacday marka horta xijaabkii guusha ka xigay ayay iska zuuliyeenoo waa dembi dhaaf ilan haddii loo dembi dhaafo waxay mutaysanayaan nasriga marka waxaad garanaysaa maxaa makfiratu dunuub ay uga hormariyeen wansurnaa waa si dunuubtu aanay guusha ugu diidin oo marka loo dembi dhaafo ay u guulaystaan dee waanay guulaysteeno fa aataahum allahu thawaaba addunya wa xusna thawaabi alaakhira waxaa ku sugan altargiibu fi li'tisaa'i bisaalixiin waxaa laynagu boorinayaa oo aayaadkan ay ishaarayaan oy xambaarsan yihiin inaynu ku dayanno dadkii wanaagsanaayee hore rusushii hore iyo intii raacday yani waxa weeyaan wanaagoodii iyo sifaadkoodii wanaagsanaa in lagu daydo oo waxaa laynooga qisoonayaa dee in lagu daydo oo habaadkooda iyo sugnaanshahoodii oo kale lagu sifoobo la allabaryo oo la ducaysto alla waxau yihi wakaayin in badan oo min nabiyin nebi ah ayaa qaatala waxaa la diriroo la dagaalamay macahu nebiga alla jirkiisa rebiyuuna waxa weeyaan culimo rabbaaniyiina oo kasiirun fara badan oo famaa wahanuu markaa may daciifin ama qaatalada haddii aad waxa weeyaan ka sifaysana waxay noqonaysaa wa ka-ayin in badan oo min nebiyin nebi ah nebigaasoo qaatala ay dagaalameen macahu la jirkiisa ay dirireen oo ay dagaalameen ribbiyuuna culimo rabbaaniyiina dheh ama ribbiyuuna koox ay la dagaal gashay kooxdaasoo kasiirun fara badan famaa wahanuu dee may daciifin kuwaasi sidoo hore haddaad ku socotiisana sidaasa awla ahoo waxaad tidhaha waka-ayin in badan oo min nebiyin nebi ah in badan oo nebi ah macnaha waa wakaiirun min alambiyaai nebiye fara badan macnuhu wuxuu dhacayaa ambiye fara badan ayaa qaatala waxaa la dagaalamay macahu la jirkiisa ribbiyuuna culimo alla ka cabsi badan oo rabbaaniyiin ah ama ribbiyuuna koox ayaa la dagaal gashay kooxdaas oo kaiirun fara badan oo famaa wahanuu dabeed may daciifin oo may baqanin kooxdaasi ama culimadaasi may baqanin limaa asaabahum liajli maa asaabahum wixii haleelay dartii umay baqanin ee fii sabiili illaah ilaahay dartii u haleelo ugu dhacay yacni kaa daraaddii umay baqanin wamaa dacufuu umanay daciifinoo umay taag daraynin wama stakaanuu iskumanay dullayn cadowgoodii iyo colkoodii wallaahu allana yuxibu waxa uu jecel yahay assaabiriina kuwa sabra alla waxau ihi wamaa kaana ma ahaanin qowlahum hadalkoodu kuwaa ma ahaanin ilaa an qaaluu ay ilaa qowluhum odhaahday yidhaahdeen mooyaane wax kalaba ma ahaanin waa xasri waa la xasrinaya wamaa kaana ma ahaanin qowlahum hadalkoodu ilaa an qaaluu ay ilaa qowluhum odhaahday yidhaahdeen mooyaane wax kalaba ma ahaanin maxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow ikfir noo dhaaf lanaa anaka dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf iyo wa israafanaa xadgudubkayaga fii amrinaa arrinkayga dhexdiisa aanu ku xadgudubnay noo dhaaf oo wathabbit sug aqdaamanaa lugahayagana sug oo wansurnaa nooga hiili cala alqowmi qolada alkaafiriina ee gaalada ah ilaahay waa ka aqbalay oo fa aataahum allah dabeed ilaahay waxa uu siiyey thawaaba addunyaa adduunyada abaalmarinteedii oo guushii iyo haniimadii ay qaateen ah iyo wa xusna thawaabi alaakhira aakhira abaalkeedii wanaagsanaa oo ah jannaday galeen iyo wejiga rabbi ee ay arkeen wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa samafala yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintiiyey in tutiicuu haddaad adeecdaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yaruduukum waxay idin celin doonaan calaa acqaabikum cidhbihiinay dib idinka celin doonaan oo riddo iyo gaalnimo ayay idin gayaysiin doonaan oo fatanqalibuu dabeed waxaad noqon doontaan oo gadoomi doontaan khaasiriina idinkoo khasaaray ama nafihiina khasaareeyey mucaddo iyo laasim labadaba waa laga macneeyaa allah waxau ihi bal kaba kaalay taasoo waa idraade allaahu alleh mawlaakum gargaarihiina weeyi oo wahwa alleh khayru nnaasiriina kuwa wax u gargaara kaw khayrka badan weeyi sanulqi waxaanu ku tuuri doonaabaa allaahuu yidhi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay arrucba argagax baanu qalbigooda ku tuuri doonaa oo maxaanu ugu tuuraynaa bimaa ashrakuu ay bisababi ishraakihim shirki yeelidda ay shirki yeeleen sababteeda ayaanu argagaxo ugu ridaynaa billaahi ilaahay ay u shariik yeeleen maa shay ay la wadaajiyeen alleh shaygaasoo lam yunazil aanu ku soo dejin huwa rabbi bihi shayga sultaanan wax daliiloo xujo ah shirki yeelidda ilaahay ay ugu shariik yeeleen waxaan daliil lahayn darteed ayaanu rucbi ugu tuuraynaa alla waxau ihi wamaawaahum hoygooduna wuxuu ahaaday annaaru naarta jahannama wa bi'sa waxa xumaadoo baas lahaaday maswa adaalimiina kuwa daalimiinta ah hoygooda ay gelayaanna waxa u xumaaday hiya ay annaaru naarta jahannama waalmaqsuusu bidami annaaru oo hiya ah هذه الآيات إلهي سبحانه وتعالى وحكت المامي التحذير من طاعة الكافرين ووجوب اتخاذ الله مولا وعاقبة الكافرين waxaa laynooga digay gaalo in la adeeco oo waxay inoo yeedhinayaan ama ay ka warramayaan la rumaysto la yeelo la dabagalo iyo inay waajib tahay ilaahay gargaare in laga yeesho iyo naasir isagaa guul iyo gargaarba ay gacantiisa ku jirtahay waxaa kaloo laynoo sheegay wa caaqibatu lkaafiriin gaalada cidhibtooda dambe wa ma'waahum annaar wa bi'sa mahwa alaalimiin waxaa kaloo aayadda ku sugan fii hadihi alaaya ishcaarun biana taacata alkaafiriin qad tu'addii ila aridda waxa layna dareensiiyo laynoo tilmaamay in gaalada in la adeecaa ay qofka u sababi karto riddo iyo gaalnimo oo alla maxaa uu yidhi in tutiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum waa hadafka iyo halkay u socdaan inay ku gaalaysiiyaan waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum halkay u socdaan waa halkaa marka taacatu lkaafiriin haddii layska ilaalin waayo waxay sababi kartaa ridda waxaa kaloo aayaadkan ku sugan bayaanu qaacidat ana man alaba annasra min gayri illaah adallahu llah qaacidada ah guusha haddii laga raadiyo cid aan alla ahayn guuldaraa dhacasoo ilaahay waa dulaynayaa dadka waa sida maanta dhacda cid aan alla ahayn haddii wanaag laga raadiyo dulli baa dhacaya waayo alla waxau ihi bal illaahu mawlaakum waa maxay muraadkeedu markii laynoo diiday taacata alkaafiriin ilaahay wuxuu ogayay qaar fara badan inay odhanayaan ma awood baanu leenahay gaalkaana soo gelaya waana lasoo weerari dhibaataa nagu dhacaysa waxaasaa lagu calacalay oo lagu cataabaya muxuu ilaahay ku jawaabay bal illaahu mawlaakum waxba idin yeeli maayaan haddaad mu'miniin dhaba noqotaan allah idiin hiilinaya oo idiin gargaaraya marka gargaaruhu waa alleh wa huwa khayru nnaasiriin laakiin maanta guuldarrada dhacday sababteedu waxa weeye dee markii gaal wax laga doonay ee isaga derajo la mooday ayaa guuldarra ay dhacday maa lam yunazil bihi sulطaanan kullu shirkin billaah laysa lahu sulطaan shirki kastoo ilaahay lala wadaajiyo cid kale daliiliyo xujo ma leh oo maxaa loo yidhi haddaa maa lam yunazil bihi sulطaanan ilan shirki suldaan lihiba ma jire waa libayaani lwaaqic waxaa la sii caddeeyey un waa sifa kaashifa oo shirkiga xaalkiisa iyo waaqiciisu sida uu yahay mar walba oo mar walba shirki waa maa lam yunazil bihi sulطaanan daliil ma leh marka waa un waa la sii kashfiyey uno waa la sii caddeeyey uune ixtiraas kuma jiro oo ma aha macnuhu dee shirki xujalaa jira ma aha sidaa macnuhu alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiy in tuiicuu haddaa ateecdaan aladiina kafaruu kuwa gaaloobay yaruduukum waxay idiin celinayaan calaa acqaabikum cirbihiina ayay dib idinku celinayaan oo macnaha waa gaaloobaysaan oo raadkiinaa dib u qaadaysaan weeyi oo fatanqalibuu dabeed waxaad noqonaysaan khaasiriina xaala atiin kuwa khasaaray ama nafahooda khasaareeyey marka waxaa la tilmaamayaa dee waxyaabaha ka dhalan kara inay ridda ka mid tahay haddaana lakaa badbaadin alla waxau ihi bal illaahu mawlaakum haddaad odhan lahayd gaal baan ka baqanayaa bal kaba kaale arrinkaasi allaahu alle mawlaakum gargaarihiina weeyi oo isaga haddaa ka weli yeelataan isagaa idiin hiilinaya gaal haddaa ka weli yeelataanna garabkiina wuu ka baxaya waanad guuldarraysanaysaan wa huwa allana khayru nnaasiriina kuwa waxa weeyaan gargaara kaw khayr ka badan weeyi bale allaahu alle mawlaakum gargaarihiina weeyi wa huwa alle khayru nnaasiriina kuwa gargaara ka u khayrka badan weeyi sanulqi waxaanu ku tuuri doonaa baa alla u yihi fii quluubi aladiina kafaruu rucba arrintaasi wakhtigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa way jirtay oo rasuulku waxa uu yidhi nusirtu birucbi masiirata shahri waxaa laygu gargaaray argagax in gaalada la geliyo bil in loo socdo markaan usii jiray aan halkaasii marayo intaanan gaadhinba ayaa argagax qalbigooda la geliyaa marka muuminiintu hadday hagaagaan rucbigaa ilaahay waa ugu gargaarayaa oo gaalada argagax baa lagu tuuraya sanulqii waxaanu ku tuuraynaa baa alla u yihi fii quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda kafaruu gaaloobay alrucba argagax baanu ku tuuranaabaa alla u yidhi bimaa ashrakuu billaah ay bisababi ishraakihim biاllaah wadaajinta alle ay la wadaajiyeenay ugu shariik yeeleen sababteeda ayaanu argagax qalbigooda u gelinaynaa maa shayna ay ugu shariik yeeleen alleh kaasoo lam yunazil alla aanu kusoo dejin bihi shayga sulطaanan wa xujeyiyo daliila midna wa ma'waahum hoygooduna annaaru naarta jahanama weeyi wa bi'sa waxa xumaatay mahwa aalimiina kuwa aalimiinta ah hoygoodana waxa u xumaatay hiya naarta jahanama walciyaadu biاllah wاlmaqsuusu bidami wa hiya ay naaru allah waxau yihi walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih walaqad lawallaahi qad sadaqakum allah ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu yaboohiis iyo ballanqaadkiisii ballanqaadkuu guusha idiin ballan qaaday ilaahay waa idinka dhabeeyey id waktigii ayuu alla idiin rumeeyey guushuu idiin ballan qaaday taxusuunahum gaalada aada miyir tirayseen ee dareenka ka dilayseen alxis waa in dareenka laga dilo qofka oo dee miyirkuba uu ka tago waxaana loo jeedaa uun qatligii oo miyirtirku dee waa markaa laynayseen ee birta waxa weeyaan aad ka asasheen ama dhegta aad dhiiga u darteen walaqad sadaqakum allah ilaahay waa idiin rumeeyey wacdahu ballantiisi uu idiin ballan qaaday guusha iyo gargaarka ilaahay waa idiin rumeeyey id wakti ayuu alla idiin rumeeyey taxusuunahum aada miyir tirayseen ama aada laynayseen gaalada taxusuunahum gaalada aada laynayseen biidnih ay biidni illaah ilaahay idankiisana aada ku laynayseen waa biidnihi sharci waalqadari ogolaanshihiisa qadar iyo kiisa sharci labadaba oo sharcanna wuxuu idiin amray dee inaad gaalada laysaan waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum qadaranna ilaahay wuxuu qadaray dee inaad laysaan marka qadaran wa sharcanba ilaahay waa idiin idmay xataa idaa fashiltum markii aad baqateen ee fulayowdeen oo watanaazactum aada isku khilaafteen fil amri amarkii nebigu idin siiyey oo wacasaytum aada caasideen amarkii nebi muxamed min bacdi maa araakum intuu alla idin tusay kadib maa tuxibuuna waxaad jeclaydeen oo guusha ah guushaad jeclaydeen markaad gaadheen kadib markii aada caasideen nebiga hee manacakum nasra jawaabka idaada halkaa usoo qadar jalaalaynku wuxuu qadarayaa manacakum nasrahu waa jawaabkii markaasuu ilaahay guushii uu idin siiyey idinkala noqday oo idinka ceshaday ila idinkaa dambaabe minkum waxaa idinka midaba alla uu yidhi man yuriidu dunyaa mid adduunyo doonaya wa minkum waxaa idinka mid ahaaday man yuriidu alaakhira mid aakhiro doonaya ibnu mascuud waxau yidhi wallahi ma kuntu adunna ana min asaxaabati man yuriidu dunya xataa naزlat hadihi اlaaya weligay ma moodeyn saxaabada inuu ka mid yahay axad adduunyo doonaya ilaa aayaddani ay soo degtay minkum wa minkum alla waxau yihi uma sarfakum dabeed ilaahay waa idinka celiyo uu idinka leexiyey haddaa muuminiintii tihiin canhum gaalada xaggoodiiba waa idinka leexiyey oo dee dhabarkaa u jeediseenoo waa yaacdeen waayo liyabtaliyakum si uu idiin imtixaamo ayuu idinka leexiyey walaqad lawallaahi qad cafaa dhab ahaan ilaahay waa u cafiyey cankum idinka dembigaad dambaabteen ilaahay waa idinka daadiyo waa idinka cafiyey alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi bidaaya waxaa la qiimaynayaa maaha nuqsaanta hore ee waa kamaalka dambe ha dambaabaan ilaahayse waa ka daadiyo waa ka cafiye wallaahu allana duu fadlin abaal iyo galladkii u saaxiiba weeyi ee cala almu'miniina mu'miniinta dushooda gallad weyn ku leh galladaana waxaa ka mid a walaqad cafaa cankum inuu dembigii idinka dhaafay haadihi alaayaat waxaa ku sugan bayaanu sababi haziimati lmuslimiina fii uxud wa ana macsiyatahum lirasuuli illah hiya asababu fii dalik aayaadkan ilaahay wuxuu ku caddeeyey sababtii muslimiintu uxud u jabeen inay ahayd macsiyaday rasuulka caasiyeen darteed oo sidaynu habeenkii horeba soo tilmaanay iminkana si guud aynu u ishaarayno rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii ciidanka uu safayey waid qadowta min ahlika tubawiu lmu'miniina maqaacida lilqitaal markii qolo walba goobtay ka dagaalgelaysa uu dejinayey ciidan konton nin ah oo cabdulaahi bnu jubayr uu mas-uul u yahay ayuu buurta yaree la yidhaha jabal rumaad waa buur yar oo buurtan uxud ka sokaysa oo halka shuhadaa uxud waxa weeyaan ku beegan oo u dhow buurtaa yar ee jabal rumaad ayaa kontonkaa nin ee cabdillaahi bnu jubayr uu haysto mas-uulka uu yahay ayuu halkaa rasuulku saaray wuxuu yihi idinku halkaa taagnaadoo ha ka dhaqaaqina haddaanu guulaysano iyo haddaanu guuldarraysano midna halkaa ha ka zuulina halkaa ku sugnaada si aan halkaa looga soo dhicinoo anna looga dhabar jabin dabeed macrakadii baa bilaabantay macrakadii markay bilaabantay nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisii guushiiyo gacantii sare way heleen oo waa halka alla uu leeyahay walaqad sadaqakum allaahu wacdah id taxusuunahum biidnih markaa hore guusha muslimiintaa gaadhay dabadeed raggii buurta la saaray ee waxa weeyaan rumaadda ahaa ee cabdillahi bnu jubayr mas-uulka u ahaa rag ka mid a ayaa yidhi war gaaladii jabtay oo la guulaysaye ragga aynu qaniimada la qaybsanay ina dhaadhiciya cabdillahi bnu jubayr wuxuu yidhi waar ha dhaadhicina waar amarkii nabiga ha khilaafina waar rasuulku wuxuu yidhi halkaa ha ka dhaqaaqine ku sugnaada way diideenoo raggii waa soo dhaadhaceen tobaneeyo nin ayaa cabdillahi bnu jubayr ku hadhay intii kale buurta waa ka dhaadhaceen mar alla markay buurtii ka dhaadhaceen khaalid ibnu waliid oo wakhtigaa aan weli soo islaamin oo waxa weeyaan ciidankii fardooleyd ee gaalada fursaanta wata ayaa bartii buurtii yarayd ka soo dhacay tobankii ninna soo jiiday dee muslimiintii waxay ku war heleenuun xagga dambe iyadoo laga laynayo dhabar jebin xagga dambe weerar lagaga soo qaaday dabeed muslimiintii waa yaaceen in badan oo ka mid ihi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la tilmaamaa labiyo toban saxaabi ayaaba ku hadhay oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ashjacu nnaas dadka ka ugu geesisan weligii dagaal la galay halkuu istaagay kama dhaqaaqin mana cararin waayo ilaahay waxa uu siiyey iimaan iyo sabir iyo geesinimo aan la sifayn karin oo saxaabadu waxay odhan jireen kaayaga noogu geesisani waa ka nebiga u dhow ee agtiisa jooga geesigu waa ka nebiga ag jooga ka kale meelaha dambuu istaagi jiray markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma dhaqaaqin isagu marka calaa kullin mar alla markii arrintaasi dhacday waa ta alla uu sheegaye alla uu yidhi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lmri waa amarku yidhi halkaa kasoo dhaqaaqina war jooga iyo joogi mayno wacasaytum waa markay kasoo dhaadhaceen min bacdi maa araakum maa tuxibuun waa guushii hore ay u gaadheen dee manacakum nasra ilaahay guushii dib buu idinkala noqday iyadoo laydinku ciqaabayo dembigaa aa gasheen darteed marka waa darsi ilaa qiyaamaha lagu cibro qaadanayo oo ina tusinaya dembiga in lagu jabo daacadana lagu guulaysto marka muslimiinta maantu waxaa jabka iyo hooga iyo halaagga hantida uga dhigay waa dembiga iyo macaasida ay amarka rasuulka khilaafayaan saxaabadii rasuulka hal amaroy khilaafeen haddii lagu ciqaabay maxaad u malaynaysaan xaalkeenna maanta sidaynu nahay waa xaal aada iyo aada u culus oo aan laga warrami karin aayaadkan waxaa ku sugan bayaanu fadli illaahi cala almu'miniin wa min dalika anahu cafaa canhum ilaahay wuxuu caddeeyey gallad weyn muuminiinta inuu ku leeyahay galladaana waxaa ka mid a dee inuu cafiyey walaqad cafaa cankum ayaa allahu yihi subxaanah aayaddan waxaa laga qaadanaya nidaamka islaamka iyo dariiqa diinta ka mid ma aha in dunuubta la hadoodilo oo la hoosaasiyo oo la qariyo oo qofka loo muujiyo isagoo macaasi ku jira inaanu waxbaba ku jirin oo la yidhaahdo khayr baad ku sugantee soco waad wanaagsan tahay oo loo madax salaaxo haddii cid loo xil qarinayo oo dunuubta waxa weeyaan laysu suuba salaaxayo dee raggii rag ahaayee khayru nnaas ummadda makhluuqaadka ugu mudnaa ayaa loo qarin lahaa ilaahay waxau ihi minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira halkaa waxaa laga qaadanayaa ruuxu haddii uu dembaabo dee dembiga waa inaan loo qarinee loo sheego wixii xunna waa in lagu radiyo oo lagu celiyo on laga aamusin dadka qaar baa laga yaabaa inay is idhaahdaan in wax la radiyo oo laga hadlo oo laysku qabsadaaba u arkayo wax xun laakiin wixii xun in laysku radiyo oo laysku celiyaa waa manhaj rabbaaniya oo qur'aaniya oo diinteenna sal ku leh minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira allah waxau ihi walaqad sadaqakum allah ilaahay dhab ahaantii waa idiin rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisii guusha uu idiin ballan qaaday ilaahay waa idiin rumeeyey id wakti ayuu alla idiin rumeeyey taxusuunahum aada gaaladan laynayseen ama aada miyir tirayseen oo dareenka ka dilayseen waa layntii uun biidnihi ay biidni illaah ilaahay ogolaanshihiisa sharciga ah iyo ogolaanshihiisa qadarigaana aada ku laynayseen xataa idaa fashiltum markii aada baqateen ee fulayowdeen oo watanaazactum aada isku khilaafteen fi lamri amarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam aada isku khilaafteen oo wacasaytum aada caasideen amarkuu rasuulku idin siiyey min bacdi maa araakum intuu ilaahay idin tusay dabadeed maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin oo guushii ah intaa dabadeed markay taasi dhacday hee ayaa manacakum nasra ilaahay guushiisii idiin diidoo idinka manciyey minkum waxaa idinka mid ahaaday man mid yuriidu doonaya addunyaa adduunyo waa kuwii qaniimada aynu soo qaybsanna lahaa ee buurta ka dhaadhacay wa minkum waxaa idinka mid ahaa man mid yuriidu doonaya alaakhirata aakhiro waa kuwii buurta ku sugnaaday ilaa intii laga dilayey cabdilaahi ibnu jubayr iyo raggii ku hadhay alla waxau ihi uma sarafakum intaasi markay dhacday uma sarafakum dabeed ilaahay waa idinka leexiyey oo macnaha waa idinka celiyey canhum xaggii gaalada gaalada xaggeediiba waa laydinka soo leexiyey oo dhabarkaa u jeediseenoo waa yaacdeen ilanjab baa dhacay maxaa sidaasi u dhacday liyabtaliyakum si allaydin imtixaamo walaqad cafaa cankum walaqad la wallaahi qad cafaa dhab ahaan buu ilaahay u cafiyey cankum idinka oo xagga hore haddaa ka qaldanteen nihaayadii dambe ayaa kamaal iyo wanaag ku dhammaatay wallaahu allana duu fadlin gallad iyo nicmo kii u saaxiiba weeyi cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kii gallad iyo abaal kule weeyaan rabbi wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين